galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa magaalada washington
waa maalin arbaca ah bisha disembarna waa lix iyo toban sanadka laba kun shan iyo tobanka waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan uga soo jeedinaya aniga oo ah caashi ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda soomaaliya oo ku dhimatay qarax lagula beegsaday duleedka magaalada afgooye waraysi ayaan idinka haynaa qaraxan wuxuu ka dhacay afaafka hore magaalada lagu baxo oo ku dhow meesha la yidhaahdo laba dhagax marka ciidamo oo fuulo gaari cabdibilo ah oo kor ka tiidan ayaa lala beegsaday askartii saarneed halka shafiirka macnaha darawalka waa ku dhintay horta shan ka mid ah oo ciidamada xoogga dalkana waa ku dhaawacmeen waxaan sidoo kale idiin haynaa wararkii u dambeeyey ee xaaladda magaalada beledweyne iyo sidoo kale barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha nin qalbiga qur-aanka uu akhriyay qaafda ku harhaadiye kutubaha sidii lagu qararay qiila aakhirooe qaylkii ka hare waa ninkii qaray walaalkiisa waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee saamaynta cimilada adduunka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada dowladda ah ayaa ku dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax meyno oo lala beegsaday baabuur ay askartu la socdeen duleedka degmada afgooye maanta geerida askartan ayaa idaacadda v o a waxa ay ka heshay ilo kala duwan siduu qaraxaasi u dhacayse waxaa v o a uga waramay yuusuf maxamed mordow oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga ee degmada afgooye qaraxan wuxuu ka dhacay afaafka hore magaalada lagu baxo oo u dhow meesha la yidhaahdo laba dhagax marka ciidamo oo fuulo gaari cabdibilo ah oo kor ka siidan ayaa lala beegsaday tan macnaha la hagay aheed fiila ayaa kasoo muuqatibo kol iyo ninka hagaya kole mea kama uusan ka dheereen wixii laakiin markaan fiirino saas ayuu ekeedo waa miinada laga hago meelaha fog dhinaca darebalka oo albaabkiiaba la baxaybo meeha adig baawarka burbur oo macnaha xoogla aan ku ark ciidamada qaar oo macnaha badbaadin waa jiraan wax gaarin qaar oo dhaawacin waa jiraan warayskaasoo dhammaystiran waad dhegaysan doontaan xogayaha gaashaandhiga ee maraykanka ashkarer ayaa safaran horey loo shaacin ku tegey qaybo ka mid a dalka iraaq si uu taageero dheeraada ugu raadiyo dagaalka ka dhanka ah ururka isis karer ayaa kulan la qaatay hogaamiyaasha dalka iraaq iyo weliba taliyaasha dhanka milatariga si uu ogaado qiimayntooda iyo weliba talooyinka ay hayaan ee u baahan in wax laga qabto maraykanka ayaa xagga duqayn dhanka cirka ku taageeraya ciidamada dalka iraaq tan iyo bishii august ee sanadkii hore laakiin ilaa iyo hadda maraykanku ciidamo dhulka uma dirin si ay ula dagaalamaan ururka daacish maleeshiyada ururka daacish ayaa gacanta ku haya dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga galbeedka dalkaasi iraaq kuwaasay ku jiraan magaalooyin waaweyn ka hor intuusan ashkarar booqashada ku tegin dalka iraaq ayaa waxa uu safar ku tegay dalka turkiga halkaasuu kulan kula qaatay madaxda dalkaasi kaarar ayaa soo dhoweeyey isbahaysigu sacuudigu ku dhawaaqay ee ka kooban soddon iyo afarta dowladood ee isku bahaystay dagaalka ka dhanka ka ah ururka isis
mar kale xubnaha xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya hanashada aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa xalay yeeshay doodoodii u dambeysay ee sanadkan doodan oo uu qabtay telefishinka c n n ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan xubnaha sagaalka ah ee musharaxiinta xisbiga jamhuuriga donald trump oo tiro badan ku hogaaminaya ra'yi ururinta guud ee qaranka ee tan iyo bishii julaay ayaa sheegay in si loola dagaalamo ururka isis ee ciraaq iyo syriya laga xanibo internetka deegaanada ay ka taliyaan waxaa kor u kacay dadka taageeraya cruise iyo rubio marka loo eego ra'yi ururinta ayaa qayb ka ahaa dooda iyadoo badankoodna ay isku weerarayeen siyaasadda arrimaha dibadda ee la dagaalanka kooxaha xagjirka ah doodii talaadadii xalay dhacday ayaa waxay ahayd tii u dambeysay ee si guud loo qabto looguna qabto musharaxiinta xisbiga jamhuuriga jabadaha iyo xoogagga taageersan dowladda yeeman ayaa dhinaaba dhinaca kale ku eedeeyey inuu jebinayo xabajoojin ka jirta dalka yeeman walow xabajoojintaasi ay tahay mid weli ka shaqaynaysa inta badan dalkaasi yeeman eedeymaan ayaa ah kuwo ay ku jiraan dagaallo ka socda deegaano ka tirsan dalka yeeman iyo duqayn dhanka cirka ah oo lala beegsanayo deegaanada ay ku sugan yihiin maleeshiyada xoutiyiintu oo uu fulinayo isbahaysigu hogaamiye sacuudiga ee taageersan madaxweyne cabdurabbi mansuur haadi xabajoojina ayaa hirgashay shalay kadib markii wakiillo ka socda jabhadaha iyo xukuumadda yeman ee heshiis ay garwadeen ka tahay qaramada midoobay ku gaareen dalka switzerland xogayaha guud ee qaramada midoobay bankimuun ayaa soo dhoweeyey heshiiskan isagoo sheegay in jidka keliya ee lagu soo afjari karo dagaalka ka jira yeman ay tahay in dhinacyadu ay dhaqangeliyaan heshiiskan si nabad loo gaaro
galab wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo ad naga maqlaysaan goobjoogyaal ku sugan degmada afgooyaha ayaa v o a u sheegay in qarax xoogan oo maanta ka dhacay duleedka afgooye ay ku dhinteen askar ka tirsan dowladda soomaaliya qaraxa ayaa lagu bartilmaameedsaday baabuur nooca loo yaqaano cabdibele oo dusha ka furan maxamed cabdi sandheere ayaa qaraxan iyo sidii uu dhacay ka waraystay iidow maxamuud axmed oo ah taliyo ku-xigeenka nabad sugidda degmada afgooye ugu horreynna waxa uu weydiiyey siduu weerara ku dhacay weerarku wuxuu u dhacay baasha bambaanada dhulka la geliyo bambaanada dhulka la geliyo gaari cabdibela oo goobtiisii shaqo u socdo muqdisho ka imaaday isagoo wadada haayo bambaanada dhulka la geliyaa la kacday goobta wuxuu u socda laanta buuro afkooyuu ka baxay meesha gaarta aadan sayraar aadan sayraar wadada aadan sayraar wadada la yidhaah bee xeratadaamo hore loo dhaafay afkooye wadadu meeshay ka leexanaysa iskuiska loo dhigay bambaanada yaa la kacday afar askariya kuna fayday afarna dhaawacaa lagu qaaday gaarigana jika u noqday halkii waa weli waan gartay gaadhiga yaa iska lahaa baa tidhi ciidanka milatariga taliyaa guutada waan gartay marka sida cad isagaa la bartilmaameysanayay gaarigana oo ciidankan ay bartilmaameysanayeen waa cadowgii dhulka gelin jiray waxa oo ummadan ilaahay dhibaatay jiray haddana dhibaatadii wada cabdibeli la beegsanayen wayna la heleen waa waxaa waaye waa cadowgaa cadowgaa la helaan cabdibeli la beegsanaya uuna ku baaba-ay cabdibelihii iyo askartiisa armeed waan gartay taliyihii aad ii sheegtay inuu gaadhiga adeegsan jiray xaggee buu xaggee buu joogay markaa weer ku dhacayo taliyuhu mausan saarayn laakiin ilaaladiisiyaa saareed iyo gaarigu ku socon jira waay ha marka waa gaari la yaqaanay in taliyuhu adeegsado gaari la yaqaan waayo inuu taliyuhu wato waaba gaariga qaaska ay taliyuha guutada uu ku socon jiray waan gartay marka miinadu ma waxay ahayd mid markuu baabuur ku istaagay ee qaraxday mise mid meel fog laga hagayay gaarigaa ku istaagay midbay dhulka lagu d dhulkay ku aasneed bambaanadii dhulka eed way la kacday gaariga markuu ku istaagay waan gartay markii weerarkaasi uu dhacay ee askartaasi ay dhimatay qaar kalena dhaawacmeen wax dabagala oo ciidanka amnigu iyo waaxdaadu ay sameeyeen ma jiraa dabagal waa sameynay anankaa meesha tagnay dad badan aan soo qabanno aan ku tuhmayno ilaa haddana cadayntooda waan lahayn cadowga waa dhaacalee shacabkay ogyihiin soo moogid laakiin lama kala ogaan karo waan kala saaraynaa baaritaankan ku jirnaa cadowgii dadkaan meeshii kusoo qabanay halkii wixii ka dhaway eriyadii aan kusoo qabanay ilaa haddana meeshii aan taagannahay howlgalkaan ka wadnaa cadowgii ree cadowgii aan dabagalkooda iyo meeshay ku dambeeyaan aan xogta raadinaynaa waan gartay marka bal haddaad si guud iga warantid dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab iyo awoodda u leeyahay inuu weeraro sidan oo kalea geysto marka laga hadlayo degmada afgooye iyo qeybaha idinsoo xigay ee gobolka shabeellada hoose cadowga badan yihiin gobolka shabeellada hoose wayna joogaan awood oo maaragtay madahan ay ku hor yimaadaan laakiin waa dhuumaalaysi iyo bambaano iyo miinooyin iyo qoladan oo shacabka dhibaatayso bastoololeyda lagu tilmaamo dhuumasho saasa waa jiraan shabeellada hoosena dhinacahay ka joogaan waa ay jirtaa oo hawdkay ku jiraan waa waa cadow gumaad isaga cadow inay ummadda shacabka islaam soomaaliya ay gumaadaan rabgumaadka ummadda soomaaliyeed hawdkaasay isaga jiraan wixii kalena dhuumashooda magaalada ugu jiraan oo waxa waaye waxaan raadkooda raadino waayo anaan usoo shaqo tagnay cadowgii kalena duurkay ku jiraan wixii duurka ku jirana dawladda iidaa u baratumanaysa diirahayda
waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa maxamed iidow oo markaasi ka tirsan iidow maxamed axmed oo ka tirsan ama ah taliya ku-xigeenka nabad sugidda degmada afgooye oo u warramayay maxamed cabdi sandheere watay dhegeystayaal mar kale galab wanaagsan xaaladda magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa maanta degan kadib xaba joojin markii ay isku afgarteen odayaasha dhaqanka ee labada dhinac waxayna arrintan imaanaysaa maalin kadib markii halkaasi ay gaareen wafdi ka socda dowladda federaalka soomaaliya wasiirka amniga wasiirka amniga gudaha cabdiraxmaan maxamed odowaa oo ka hadlay xabad joojinta la gaaray ayaa sheegay in odayaasha labada beelood ay yihiin kuwa raba in nabad lagu dhammeeyo colaadda halkaasi ka jirta haddaba wasiirka ayaa goor dhoweyd magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kula hadlay warbaahinta waxaana hadalladiisa ka mid ahaa sida tan waxaa u imaanay dad bisayl uu ka muuqdo dad ku daaray dagaal dad raba inay badbaadiyaan inta dhiman oo wixii dhintay waaba dhinteen inta kaleeto ishor fadhisi dad diyaar u ahaa inay badbaadiyaan oo labada beelood ka kala socdo aad iyo aadaan ugu mahadsan yahin runtii ugu mahad celinaynaa inaan la kulanno dadkii dagaalka ku jiray labadii beelood ee dagaalamaysay inaan la kulanno guddigii dhexdhexaadinta oo howsha waday waxaan gudagalnay sidii aan hawsha usii duldulgeli lahayn howlihii ay qabteen odayaasha gaar ahaan oday dhaqameedka ee gobolka hiiraan haddee maba la gaarinba wakti aan dhahno dowladdii doorkii ay ku lahayd oo ahaa dowladd waxaa lagu yaqaanaa inay isticmaasho awooddeeda yacni lama gaarin hadda wakti aan dhahno awood baa loo baahan yahay dowladeed oo yacni gacan adag baa loo baahan yahay wax lagu qabto ilaa hadda nabadeyntii qaabkii aan u rabnay ayay ku socotaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka amniga gudaha odowaa oo ka hadlayay xabad joojin ka dhacda degmada magaalada beledweyne halkaad kala socoteen waa v o a washington
waa tahay welihalkaad naga dhegeysanaysaani waa laanta afka soomaaliga ee v o a magaalada muqdisho weli waxaa ka socda kulamada albaabada u xiran yihiin ee loogu magacdaray madasha wadatashiga ee madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku leeyihiin kana hadlayaan qaabka loo soo dooran karo hay-adaha dowladda sanadka dambe faahfaahinta wararkii ugu dambeeyey ayaa waxaa khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho ku jira wariyahayaga jacfar kukay jacfar marka hore may maqlaysaa bal waxaad noo guud martaa guud ahaan hanaanka shirkan iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee maanta warbaahintu inkastooy uu shirku yahay mid albaabada u xiran yihiin aada maqasheen ee dhegeystayaasha aad la wadaagi kartid
waa mahadsantah cabdiraxmaan shirku maba furmin ilaa iyo hadda laga soo bilaabo maanta barqanimadii ilaa xilligan aan joogno wufuudii iyo ergadii ka qaybgelaysay shirkaasi waa ay joogeen xarunta iyadoo weliba tiradoodu ay aada uga yar tahay markii hore uu shirku furmayey waxaa kaloo mar dhow soo gaaray hoolka shirka ee ku yaala xerada xalane madaxda wadanka ugu sarreysay ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo wada socda hadda meel i muuqato ayay fadhiyaan oo ay ku qadaynayeen welina waxaa jira sida ay wararku nagu soo gaarayaan is afgaranwaa xoogan oo ka dhexeeya dhinacyadan arrintan hiigsiga ama madashan wadahadalka qaran ee ka doodaya qaabka ay noqonayso doorashada soo aadan weli waxay joogaan meel aan ka fogeyn hoolkii lagu shirayay laakiin hoolka gudaha umaanay soo gelin daqiiqadaha soo socda ayaa la filayaa inay gudaha usoo galaan wararku waxay sheegayaan in shirka ay suurtagal tahay marka ay madaxdu soo fadhiisato in ay iclaamiyaan oo ay sheegaan in shirkii uu xiran yahay laakiin natiijo cad aanay sheegin oo ay yidhaahdaan mar kale baa laysku soo laabanayaa dadka qaar waxay sheegayaan ama wararka qaar ay nagu soo gaarayaan bisha january ee soo aadan gudaheeda in mar kale lays arki doono oo la kulmi doono wan gartay wararka qaarna waxay sheegayaan in afartii qodob markii horeba miiska saarnaa laba kamida aadkan laysugu maandhaafsanaa ee ahaa in qaab deegaana doorashada lagu soo xulo ee xildhibaanada iyo in qaab qabiil oo afar dhibic shan ahayd ee lagu soo xulo labadaas in waxoogaa hadda horumar laga sameeyey inkastoo aanan aad arabka loogu dhufan dhinaca loo badan yahay laakiin waxaan qiyaasaynaa oo warar aada u hooseeya waan nagalayna ay sheegayaan qaabkii qabiilka ee afar dhibic shan ee aragtidu ay u badan tahay laakiin mas-uuliyiintu ay dhici karto inaanay maanta shaacin oo aanay sheegin in qodobkaas la isku raacay waan gartay arrimahaasi oo dhan waa ay jiraan mas-uuliyiintii hadda meel aan niga fogeyn oo ii muuqata bay fadhiyaan hoolkii ergada qaar baa dhex fadhisa welina shirkii si rasmi ah umaanu furmin jacfar marka waxaad soo hadal qaaday in muranku ka taagnaa ama uduucda ugu daran ay tahay in doorashada hanaanka deegaanka lagu qaado ama hanaankii la dhihi jiray afar dhibic shan ama qabaayilka ku salaysnaa yaa loo badan yahay ad is leedahay markaad xooraamisay wararkii marka ugu dambeeyey ee madaxda markaasi mas-uuliyiinta u dhow ay markaasi warbaahinta la wadaageen ama si kooban ay ugu sheegeen
ma jiraan horta warar rasmi ah oo si rasmi ah warbaahinta loo soo gaarsiiyey laakiin warar hoose oo aanu ka helayno qaar ka tirsan ergada iyo wufuudda shirarkan ka qeyb qaadanaysay waxay noo sheegayaan in loo badan yahay aragti ahaan in afar dhibic shan ama nidaa nidaamkii qabiilka ay u dhacdo doorashada soo aadan ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka laakiin arrintaasi ay jiraan qeybo ka tirsan madaxda halkan fadhisa ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu jirto oo arrintaas aad uga biyo diigsan laakiin isku soo dhawaasho baa jirta baa laleeyahay oo waa lagu qanciyey ugu dambeyntii haddana waxaa miiska saaran oo laleeyahay bal dadkii ay ka yimaadeen madaxdan maamul goboleedyada in iyagana lagu qanciyo maadaama iyagu ay aragtidooda dhiibteen oo maamul goboleed walba dadka ku dhaqani ay dhiibteen sida ay iyagu la tahay amaba ay rajeynayaan oo ay jecel yihiin in ay doorashada soo socoto u dhacdo maadaama ay arrintaas mar horeba aragtidooda ka dhiibteen haddii dhinacii iyagu ay u bateen meelaan ahayn la aado waa in inta madaxda ay u tagaan oo goboladaasi ama maamul goboleedyadaasi intay tagaan ay kusoo qanciyaan dadka oo ay yidhaahdaan waxaa la isku raacay oo madaxdu ay hoosta ka wada xariiqday in nidaamkaas doorashada lagu galo marka idinkana aragtidiina waad diibateen oo waad cabirteen ra'yigiina marka raalli ahaada waan gartay wararkaas oo dhan ma aha warar rasmi ah laakiin waa warar si hoose usoo baxbaxaya laakiin daqiiqadaha soo aadan madaxdu waxay soo gelayaan hoolka halkaas ayayna ka sheegayaan wixii rasmi ah si rasmi ah la isugu waafaqay haddii maanta la shaacinayo qaabka doorashada loo gelayo iyo haddii shirka inta lasoo xiro isagoo aan midhihii kasoo baxay wadahadaladii iyo doodihii la sheegin oo mar kale lagu ballamo sida wararka qaar ay sheegayaan in bisha soo socota uu noqon doono shirkanan mar kale ku celisa laleeyahay waxaa laga yaabaa in bisha january sanadka dambe la qabto ma mid ka hor dhici doona kii la filayay in dalkaasi turkiga lagu qabto
wa wa waa mid kasoo horeeya oo waxaa laleeyahay shirkaasi istanbul ka dhici doona waxaa la doonayaa in halkaasi la isugu wada tago iyadoo wax la isla meel dhigay oo ay cad tahay qaabkii doorashada lagu geli lahaa marka intaanan istanbul la tegin ayaa arrintan go-aan laga gaari doonaa waana arrinta keentay marka in bisha january ee gudaheeda ay suurtagal noqoto in mar kale la isku soo laabto haddii maanta go-aan cad laga gaari waayo qaabka ee doorashada soo socota ay u dhici doonto ugu dambeyn bal waxaad sheegtay madaxdii inay weli banaanka fadhiyaan goormo ayaa la filayaa inay markaasi gudaha galaan maxayse saasaanta dadka markaasi warbaahinta iyo dadka kale ka qaybgalaya shirka ay saadalinayaan in maanta uu shirkani kusoo gabagaboobi doono iyo in maalmo dheeriya lagu dari doono
cabdiraxmaanow shirkan sidaad la socoto axaddii baa la furay labadii maalmood oo lasoo dhaafay in lasoo gabagabeeyey bay ahayd maalintii daraad ahayd waa ay suurtogeli weysay oo dooda oo aada u xooganeyd daraaddeed baa dib loogu dhigay sidaas oo kale shalay in lasoo gabagabeeyey ayay ahayd waa ay dhici weysay maantana sidaas oo kale ee wufuudda iyo warbaahintaba waxaa loogu yeeray halkan saakay barqadii tobankii barqanimo ilaa iyo haddana wax shira oo furmay oo la issoo hor fariistay ma jiraan marka wax walba waa ay dhici karaan in shirka dib loo dhigana waa ay dhici kartaa in hadda madaxda oo meeshii ay ku qabeeyeen weli fadhiya oo weli doodoodu ay socoto ay wax intay isla gaaraan wax cad sheegaanna waa ay dhici kartaa in lagu heshiiyey in shirkaasi dib loo dhigo oo sida aadka loogu saadaalinayo bisha soo socotaa la isku soo laabta la yidhaahdana waa ay dhici kartaa marka wax walba waa suurtagal laakiin ilaa iyo hadda weli wax cad oo la isku afgartay ama qodob cad oo hoosta laga wada xariiqay ma jiro waxaadna ka dareemaysaa wadahadalada ilaa iyo hadda u socda madaxda oo ay weli aanay soo gelin hoolkii wa tahay waxaa la sheegayaa in waad mahadsan tahay jacfarow jiro hoolka gudihiisa waxaa laleeyahay madaxdii baa soo socota waa la diyaariyey qalabkii oo dhan waa uu shaqaynayaa iyaga in ay gudaha soo galaan oo ay ku dhawaaqaan wixii ay iska soo gaareen unbaa harsan oo keliya
waa tahay dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho jacfar kuukayo khadka teleefoonka igu warramaya iyadoo sidoo kale warbixintii ka horreysa wararkii ku saabsanaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraanna uu ahaa wasiirka amniga oo arrimaha nabadda ka hadlay islamarkaana ku sugan magaalada beledweyne cabdiraxmaan maxamed odowa
doodii musharaxiinta madaxweynenimo ee xisbiga jamhuuriga ayaa xalay ka dhacday magaalada las vegas ee gobolka nevada waana doodii u dambeysay ee la qabto sanadkan waxaana xooga lagu saaray argagixisada iyo amniga qaranka elizabeth lia ayaa warbixintan ah noo soo dirtay waxaa soo jeedinaya axmed cali sheekh dooda oo uu qabtay telefishinka c n n ayaa diiradda lagu saaray arrimaha ammaanka gaar ahaana baaqii donald trump ee ahaa in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan dalkan maraykanka waxa ay ku bilaabatay weerar uu jeb bush ku qaaday donald trump xilli jeb bush uu dhinaca codadka aad ugu hooseeyo marka loo eego donald trump
waa musharax fawdo wuxuuna noqonayaa madaxweyne fawdo trump ayaase sheegay in uu filayey weerarka uga yimid bush
waxaan filayaa jeb inuu si aada isugu dayey xaaladda way ku xun tahay trump waxa uu difaacay baaqiisii ahaa in muslimiinta laga mamnuuco in ay soo galaan dalkan maraykanka waxaana uu sheegay in waxa uu ka hadlayo ay yihiin arrimo ammaan balse aysan shaqo ku lahayn diin donald trump ayaa sidoo kale ku dooday in dadku ay jecel yihiin waxa uu odhanayo ayna xushmeeyaan waxa uu sheegayo islamarkaana uu furay dood u baahnayd in la furo waxa uu tix raacaya xaqiiqda ah in boqolkiiba in ka badan afartan ay ilaai hadda taageersan yihiin marka loo eego musharaxiinta kale ee xisbiga jamhuuriga guddoomiyihii hore ee gobolka florida jeb bush ayaa trump u sheegay in uusan madaxweyne ku noqon doonin inuu dadka aflagaadeeyo shan spencer oo ka tirsan guddiga qaranka ee xisbiga jamhuuriga ayaan jeclaysan isweerarka jamhuuriga dhexdooda ah
waxaan jeclaan lahaa in qof kasta uu diradda saaro sababta uu u yahay musharaxa ugu wanaagsan iyo inay weeraraan hillary clinton balse tani waxay qayb ka tahay siyaasadda iyo ololaha horudhaca ah marka laga reebo bush musharaxiinta intooda badan ayaa ka fogaanayay inay si toos ah uga hortagaan ama u dhaleecayaan donald trump waxaana rains brebers oo ka tirsan golaha qaranka jamhuuriga u muuqday midow xisbiga jamhuuriga dhexdiisa ah
waxaan u malaynayaa inaad aragtay iskuduubnaan xisbiga dhexdiisa ah dhammaadkii gaar ahaan trump iyo carson waxaa si gaara xiriir saaxiibtinimo u muujiyey ted cruz iyo donald trump oo ah labada musharax ee ilaa iyo iminka ugu horreeya ololaha xisbiga jamhuuriga marka la eego codadka ra'yiga agaasimaha ololaha doorashada ee cruise jard swid ayaa taasi sii adkeeyey kadib markii ay doodda dhammaatay
waxay ahaayeen saaxiibbo intii uu socday hannaanka trump waa og yahay taas trump waxa uu marar badan ku celiyey in senator cruz uu yahay marka loo eego musharaxiinta kale qofka ugu daacasan uguna ixtiraamka badan trump ayaa si xoogan ilaa iyo hadda ugu horreeya codadka ra'yiga ah ayadoo wax ka yar laba bil un ay ka harsan tahay doorashada koowaad ee isreebka xisbiga jamhuuriga dhexdooda oo ka dhici doonta gobolka iowa kowda bisha februari hase yeeshee wax walba waa ay isbedeli karaan ka hor wakhtigaas
weli doodaasaynu ku jirnaa dhegaystayaale waxaana markaasi noo soo koobaya axmed cali sheekh aynu sii qaadaa dhigno doodan doodan xalay lagu qabtay magaalada las vegas waxay ahayd doodii shanaad uguna dambeysay ee dhex martay musharaxiinta xisbiga jamhuuriga malaayiin qof oo maraykana ayaa daawaday doodaasi oo siyaabo kala duwan u arkay warbixinadii iyo hadalladii ka soo yeeray musharaxiintii xalay doodayey haddaba maxamed colaad xasan oo ka tirsan laanta afka soomaaliga v o a ayaa goordhoweyd doodaasi ka waraystay madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yobarow oo ka mid a dadweynihii xalay doodaasi u soo jeeday si ay u daawadaan islamarkaana u dhuuxaan waxaana dooda waraysiga uu u dhacay sida tan cabdiraxmaan waad daawatay doodii xalay markaad u fiirsato maxaa ugu weynaa wixii la faaqiday oo adiga si gaara kuu soo jiitay colaadu intaanan u gudagelin waxyaabihii sida goonida ii soo jiitay haddaan dadka xoogaha yar u bayaansho mar alla markii doorashada madaxweynenimada maraykanku ay soo dhowaato waxaa soo baxa musharaxiin labada xisbiba ka tirsan oo iyagu dadka u soo bandhiga waxyaabaha ay isleeyihiin waa laydinku dooran karaa marka xisbiga jamhuurigaoo kale oo iminka siddeed sannadood ka maqnaanaya markii obama ka dego aqalka cad ayaa musharaxiintooda ay ka badan tahay kuwa kale xisbiga jamhuuriga musharaxiintoodu xalay ayay u ahayd doodii shanaad ee lasoo hordhigay oo ay isku reebayeen laba doodood ayaa mar walba loo qabanayay xaloo kale laba dood baa dhacday mid waxay ahayd mid yar oo sidii wixii la odhan jiray cayaarta yar ee lagu sugayay cayaarta weyn tan yar waxaa ka qayb galay afar laakiin ta dadku ay wada sugayeen waxay ahayd midda weyn ee sagaalka musharax ay ka qayb galeen sagaalka laftooda waxay kala ahaayeen saddex guddoomiye gobol oo mid hore usoo ahaa guddoomiye gobol iyo laba emikaba guddoomiyaal gobol ah iyo saddex senatar oo iyagu ka tirsan aqalka sare ee koongareska iyo saddex iyagu aan weligood dowlad usoo shaqaynin waxaana aad ii soo jeetay diyaargarow weyn oo doodii xalayta loogu tala galay haddii ahaan lahayd dhinaca telefishinka c n n oo iyagu diyaarsho iyo wariyaashooda iyo hadday ahaan laheydba musharaxiintii iyagu doodayey oo ay ka muuqatay inay si weyn u soo diyaargaroobeen waxaana si weyn ii soo jiitay sida musharaxiintu ay u taxadireen hadallada ay xusheen iyo sida ay u soo diyaargaroobeen ee ay hadalka u heli ogaayeen iyo sida ay jawaabta mar walba u abbaarayeen waxaana diiradda lagu saaray xalito oo guud ahaan baan odhan karaa boqolkiiba sagaashan waxay ku saabsaneyd arrimaha amniga maraykanka laakiin musharaxiintaasi siyaabo kala duwan ayay iyagu ay u abbaareen arrinta amniga iyadoo mid walba uu isagu lahaa aniga ayaa noqonaya midka badbaadin doona dalka maraykanka hase ahaatee waxaa meesha ay ka sinnaayeen musharaxiinta intooda badani inay eedeymo dusha uga tuuraan madaxweyne barack obama oo iminka jooga iyo hillary clinton oo iyadu dhinaca dimuqraadiga iminka uga horreysa oo dhamidood ay cabsi badan ka muujiyeen laakiin cabdiraxmaan ninka haatan ugu horeeya dhinaca ra'yi ururinta dadweynaha lagu fikir baaro dalkan maraykanka waa donald trump beri dhoweyd markii uu yidhi muslimiinta waan ka mamnuuci lahaa inay maraykanka soo galaan naqdis badan iyo carab badan baa ka timid oo laga jawaabay xitaa madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa ka mid ahaa dadkii khudbadahooda ku xusay arrimaha xalay sidii arrinkaasi looga hadlay colaadoo siyaabo kala duwan ayay jamhuuriyiintii xalay musharaxiintoodu halkaa iskugu tegey ay uga ficil celsheen donald trump hadalkaa uu yidhi waxaana intooda badan ka muuqatay in aanay ku raacsanayn in donald trump hadalkaa uu sheegay ee ah in muslimiinta oo dhan waddankan maraykanka laga mamnuuco hase ahaatee waxaan si tusaale ahaan u soo qaadanayaa si gaara jeb bush oo intii hore lagu xamanayay ama loo arkayeyba inuu liito oo doodaha uu hoos jiray xalay talo uu seefta galka kala baxay oo si weyn uu ula hardamay donald trump oo xataa mar uu yidhi sidee bay ku dhici kartaa in dadka carabta ee muslimiinta aan doonayno inay nala jiraan oo ay nala galaan dagaalka aan ku hayno daacish aad ka mamnuucdo waddankan ma dhici karta ayuu yidhi marka siyaabo kala duwan ayaa looga jawaabay laakiin jeb bush ayaa uga cadcadda cabdiraxmaan isla arrinta donald trump intaanan ka bixin donald trump mar walba waxa uu ku dhawaaqaa arrin lala yaabo haddana halkii ay ka dhaawici lahayd sumcaddiisa mar walba dadka taageersan way sii bataan maxaa ugu wacan donald trump siyaasi ma aha waxyaabaha uu ku dhawaaqayo ama uu leeyahay waxa weeyaan wixii madaxiisa markaas ku soo dhaca waxaan is leeyahay waxyaabaha u hilinaya waxaa ka mida iyada oo dadka uu la hadlaya ee isaga u codaynaya yihiin dad gaara oo cunsurinimada iyo muxaafidnimadu ay ku fog tahay oo wax kastuu yidhaahdo mar haddiiba uu leeyahay ajnabiga ha la eryado oo hahaye muslimiintiina soo gelin iyagu taageersan oo wix iyaga ka guuxayay ayuu leeyahay waxaa kaloo iyaduna jirta naceyb guud oo dadka qaar ay u qabaan siyaasiyiinta marka maadaama aanu siyaasi ahayn taa lafteeda waa caawinaysaa ninkani waxa uu yimid inuu na caawiyo ayay leeyihiin kuwa taageersan midda saddexaad waa maalqabeen bilyaneer ah oo dad badan ay og yihiin hanti badan inuu leeyahay marka dad badan baa waxay leeyihiin ninkani wuu raaxaysan karay meelo badan oo jasiirada ayuu joogi karay rabshadahan iyo magaxxumadan ma uu galeen haddaanu dadka dantooda u soconin oo ma aha nin lacag doonaya marka taasina waa caawinaysaa waxaan ku soo khatami lahaa donald trump ma ahayn nin dood yaqaana colaadow waxaad arkaysaa in markii doodaha kanoo kale ay dhacaan iyo kuwii ka horreeyeyba haddii ay dhibcihiisa hoos u dhacaan uu intuu baxo uu haddana bam kale dadka ku qarxinayo oo hadal kaloo laga yaabo uu dadka dhex dhigayo taasna halkii ay hoos uga dhigi lahayd ilaah amarkiis uu kor ugu sii kacayo cabdiraxmaan iowa oo ah gobolka ugu horeeya ee doorashada xisbiga jamhuuriga dhexdoodaah ay ka dhici doonto muddo hadda ay naga xigto qiyaastii bilya bar codayntuna ay dhici doonto haddii iowa looga badiyo trump ma u dhammaatay bay kula taha jawaabta oo kooban waa maya caadiyan waxaa dhaqanka ah waddankan in doorashooyinka isreereebka bilowga ah sidaad sheegtay ay iowa ka bilaabmaan markaasna gobolka new hampshire uu ku xigo south carolina ay ku xigto qiyaas baa laga qaadan karaa in qofka badiya iowa ama new hampshire uu fursad fiican leeyahay marar badan baa waxaa dhacda in qofka labadaba badsha uu madaxweyne noqdo ama qof mid kaliya badsha uu madaxweynaha ku soo baxo amaba ay xisbigiisu xushaan intaan madaxweyne baa la gaarin marka macnaheedu maaha haddii looga badsho iowa inuu harayo ama xisbigiisu aanu soo xulan doonin sababtu waxay tahay jamhuuriyiin badan oo xataa ronald reagan ka mid ahaa ayaa iowa looga badshay kadibna xisbigiisu xushay ilaa madaxweynimadii aqalka cad u gaardiyey marka wakhti baa naga xiga laakiin colaadow fenomeno cusub ayuu la yimid donald trump horey uma dhicin nin siyaasadda intuu soo galo gafafka noocaasoo kale intuu ku tallaabsado haddana jacaylkiisii uu kor u sii socdo marka waxaa aad loo dhowrayaa ilaa iyo kontonka maalmood muddada ku dhow ee iminka ka hadhay doorashooyinkaasi bal inuu sii haysto magaca iyo sumcadda ra'yi baaristu ay kor sii jirayso iyo inuu kuwii isaga la midka ahaa markii sanad ay ka harto xilligan oo kale intay kor aadaan hoos aadi jiray uu la mid noqo oo uu suuqa ka baxo waase loo jooga waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta afka soomaaliga v o a cabdiraxmaan yabrow oo uga warramayay maxamed colaad xasan doodii xalay dhex martay musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ka dhacday magaalada las vegas oo ahayd doodii shanaad ee ugu dambeysay musharaxiintaasi inay ku doodaan ama markaasi araadooda ay isweydaarsadaan weli halkaad naga dhegaysanaysaan waa laanta afka soomaaliga v o a waxaan sidoo kale dhegaystayaal mar kale raaligelin buuxda ka bixinaynaa magacyo aanu istaamarinoo ku aadanaa wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdirasaaq cumar maxamed oo isagoo ku sugan magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan halkaasu u joogo sidii loo dhammayn lahaa waawaanta iyo colaadii ka jirtay magaaladaasi beledweyne ee dhex martay maleeshiya beelood isagoo sheegay inuu aad ugu rajo weyn yahay in culumaadiinka iyo waxgaradka magaaladaasi ay soo gebagabayn doonaan colaadda halkaas ka jirta ma uusan ahayn wasiir cabdiraxmaan maxamed odowaa ee wuxuu ahaa wasiirka amniga gudaha mudane cabdirasaaq cumar maxamed
galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo ad naga maqlaysaan waa lix iyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun shan iyo tobanka idaacadan waxaa daadahinaya anigoo ahaa cashe ibraahim iyo cabdiraxmaan xuseen fure waxaad u diyaargarowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo oo qodobada idinku soo maqana ay ka mid yihiin qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee saamaynta cimilada adduunka sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warka caalamka oo kooban ugu yaraan afar ka tirsan ciidamada dowladda ayaa ku dhimatay afar kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay askartu la socdeen duleedka degmada afgooye maanta geerida askartan ayaa idaacadda v o a waxa ay ka heshay ilo kala duwan sida uu qaraxaasi u dhacay waxaa v o a uga warramay yuusuf maxamed murdo oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga xogayaha gaashaaniga ee maraykanka ashton carter ayaa safaran horey loo shaacin ku tegay qaybo ka mid a dalka iraaq si uu taageero dheeraada ugu raadiyo dagaalka ka dhanka ah ururka isis carter ayaa kulan la qaatay hogaamiyaasha dalka iraaq iyo weliba taliyaasha dhanka milatariga si uu ogaado qiimeyntooda iyo weliba talooyinka ay hayaan ee u baahan in wax laga qabto maraykanka ayaa xagga duqeyn xagga cirka ah ku taageeraya ciidamada iraaq tan iyo bishii august ee sanadkii hore laakiin ilaa iyo haatan maraykanku uma diran ciidamo dhulka ah oo dagaal la gala ururka isis maleeshiyada ururka isis ayaa gacanta ku haya dhul ballaaran oo ku yaala waqooyiga galbeedka iraaq kuwaasay ku jiraan magaalooyin waaweyn mar kale xubnaha xisbiga jamhuuriga ee u tartamaya hanashada aqalka cad ee dalkan maraykanka ayaa xalay yeeshay doodoodii u dambeysay ee sanadkan doodan oo uu qabtay telefishinka c n n ayaa waxaa goobjoog ka ahaa dhammaan xubnaha sagaalka ee musharaxiinta xisbiga jamhuuriga donald trump oo tiro badan ku hogaaminaya ra-y ururinta guud ee qaranka ee tan iyo bishii julaay ayaa sheegay in si loola dagaalamo ururka isis ee ciraaq iyo syriya laga xanibay internetka deegaanada ay ka taliyaan
waa tahay mar kale galab wanaagsan halkaad wararkaas ka dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkan waxaa magaalada baariis ee dalka faransiiska lagu soo gunaanaday shir looga hadlayey isbeddelka cimilada iyo sida loo yarayn karo saamaynta uu ku yeelanayo dalalka dunida soomaaliyana ay ka mid tahay isbedelada cimilada adduunka ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay dalalka adduunka gaar ahaan dalalka markaasi dhaqaalahoodu hooseeyo warbixintan soo socota oo ah tii saddexaad oo ah warbixinno taxanaha oo aanu ku eegayno saamaynta inta ay leeg tahay ayaa waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray waryahayaga barkhad maxamuud kaariye
marka laga yimaado dheefta soomaalidu ka hesho xoolaha nool waxaa xusuus mudan in inta badan ay dadka soomaalida ay ku tiirsan yihiin xoolahaasi gaar ahaan iibkooda iyo intifaacsigooda kaleba hase haatee isbeddelka cimiladu waxay inta badan xoola dhaqatada ku nool deegaanadaasi ay saamaysay ka dhigtay kuwa qarka u saaran inay caydhoobaan sida uu sharaxayo maxamed cabdi oo ka mid ah xoola dhaqatada ay saamaysay abaaraha ku gadaaman deegaanada soomaalida
abaar aada u da-an waayaana soo marin baa ka dhacday dadka iyo xooluba aad bay u liitaan dadka xoola iyo beeruhu ku noolaa xoolaha waxa yara sii joogaana waa ruqe wixii ruqey waxa loo sii tukubiyey wax waqooyi loo sii kaxeeyo iyo wax kor loo kaxeeyo iyay noqdeen dadku dhulka uu ka tegey uu ka tegey wax yar baa sii joogjooga waana abaar na soo marta tii kuwaad eenu aragnay dhibaatada meel aan neef xoolaad anu ku foorisanay neefka yaro ruqaadii xitaa saylada lageeyo wax iibsanayo male lama iibsanayo xaggaana awal waxbaaba neefka yar kolkaad saylada geysa waxa ka helaysay waxba lagama helayo markaa qoysas fara badan imika waxay soo qaadaan la yaa jira marka laga hadlayo cilmiga deegaanka iyo noolaha waxaa la yidhaahdaa dhirtu waxay ka mid tahay waxyaabaha faa'iidooyinka ugu badan ay dadku ka dhaxlaan waxaana deegaanada soomaalida lagu tilmaamaa meelaha dhirta ugu badani ka baxdo gaar ahaan kuwa aan inta badan laga helin meelo kale oo dunida ka mid ah hase haatee waxaa laga cabsi qabaa inay dabar go-aan sababtoo ah saamaynta isbeddelka cimiladu ay ku yeelatay sida uu sharaxayo axmed ibraahim cawaale waxa horta waxay u baahan tahay isbeddelka cimiligu wuxuu u baahan yahay horta in halbeegyo scientifica in lagu eego iminka waxyaabaha aynu ka hadlaynaa mostly waa observation ama wax waxaynu arag laakiinse scientifically haddii lagu eego waxaa la arki lahaa magaranaysa waxyaaba aada u fara badan oo meesha ka baxay maalan geyiga soomaaliyeed waxaa la yidhaahdaa maalan waa waa ha ahaado dhul qarfaweega ah haddana kala duwanaanshaha noole hadday tahay xayawaan iyo hadday tahay dhirba ay tahay waxa weeye waa dalalka ugu hodonsan adduunka taqriiban ilaa toddoba boqol oo geed oo ku yaalla cariga soomaaliyeed meel kasta ha jirtee ayaan laga helaynin meel kale adduunyada laga helaynin marka ma garan karno soo faar inteebaa meesha ka baxday oo isbeddelka cimilo isbeddelka cimilo uun maaha weliba waxa weeye ma garanaysaa dee raadayno kalena waa jiraanoo ma garanaysaa sixun u adeegsigii deegaanka qudhiisa wuu jiraa
sida la rumaysan yahay walow dalalka horumaray ee warshadaha lihi ay qayb laxaadla ka leeyihiin isbeddelka cimilada haddana waxaa badan tallaabooyinka iyo ficilada dadka soomaalida ah ee mandaqada geeska afrika ku nooli ay kaga qayb qaataan isbeddelka cimilada sababa dhibaatooyinka taagan dhirta oo la jaro iyadoo loo adeegsanayo ujeedooyin kala duwan oo ay ka mid tahay dhuxulaysigu waxay ugu horreysaa waxyaabaha aqoon-yahanka deegaanka oo aaminsan yihiin inay qayb weyn ka qaadato isbeddelka cimilada abaaraha iyo kuleylka deegaanka waa kan mar kale cabdiqani yuusuf cabdi oo ah agaasimaha waaxda saadaasha hawada ee wasaaradda beeraha somalilan waddankeena waxaa runtii ka dhacay xaaluf xaalufkaa laftarkiisu markii dhirtii la gubay ee bey-addii la baabi'iyey waxaa inagu yimi roobka inuu yaraado dhirtu waxay soo jiidataan roobka buuraha laftarkooda waxay soo jiitaan roobka markaa markii degaankii wax weyaan wax badan ay ka dhaceen ee ay wax badani baaba-een ayaa waxaa markaa yaraaday roobka ay soo jiidan jireen walow ay inta badan ka hadleen dadyowga u ololeeya deegaanku dhibaatooyinka ka dhalan kara dhirta la jarayo islamarkaana lagu howlan yahay dadaalo badan oo lagu yaraynayo gumaadka lagu hayo dhirta haddana waxaa muuqata in weli ay taagan tahay baahida loo qabo in la qaado tallaabooyin horleh oo arrintaasi xal loogu helayo barnaamijkii saddexaad ee taxaanahan ayaynu intaasi ku soo afmeeraynaa intaynu qayb dambe oo taxaanahani ka mida ku kulmayno waa anigoo barkhad maxamuud kaariye ah oo idinku dhaafaya nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo nala socodsiinayay barnaamijkaas halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada xubinta doodda gaaban iyo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dadkaas soomaalida ayaa ku kala aragti duwan inay suurtagal tahay xilligan in wadahadal lala galo dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo dagaallo fara badan ay u dhexeeyaan xukuumadda federaalka oo weliba kaashanaysa ciidamada amisom dhowrkii sane ugu dambeeyey waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya cabdixakiim faarax geesey oo ah ganacsade iyo cali faarax guuleed oo isaguna ah nin siyaasi oo ku dhaqan magaalada nairobi waxaa ku hormaraya geesey wallaahi arrinkan ah ee nimankan ah ee ka jira soomaaliya anigu waxaan u arkaa xaaladoodii inay meel xun marayso iyaga dhexdooda arrimaha soomaaliya iyo natiijadii kala haayeen ay baabaaday marka waxaan filahayaa waa dhallinyaro soomaaliyeed oo ciidda iyo dhulka iyo aragtida iyo islaamnimadaba waa naga wada dhexaysaa waxaan anigu arkaa marka in cuqaasha soomaaliyeed iyo odayaasha iyo culummada soomaaliyeed in arrinkaa loo bandhigo oo gogol weyn loo fidiyo oo loo tago oo lala hadlo oo waxaan ay samaynhayaan dib looga hadlo oo waxay rabaanna loo sameeyo dowladduna ay ogolaato meel ka madax bannaan dowladda soomaaliyeed gudaheeda in nimankaa lagula hadlo markana waa cali faarax anigu waxaan qabaa fikradaas cabdixakiin sheegay mid ka duwan walaalkay oo ah waxa weeye nimankaa waa gangayster oo kale oo inay wax xasuuqaan maahane waxba aan hambayn ummadda soomaaliyeed waxay u geysteen intay jireen wax wax weeye wax inaan lala hadlo anugu ma qabo waxa weeye wax u harayna ma jiraan hadda dadkii waxay garadkii way dhammeeyeen mutacalimiintii way dhammeeyeen hooyooyinkii way dhammeeyeen carruurtii yaryarayd oo labaatankii sano ee dhalatay oo dadka soomaaliyeed dadka u baxsan lahaayeenna waxay ku dhammeeyeen isqarxin iyo iyo meeshaan gala waxaan qabaa inaan lala hadlin oo wax maaragtay u haray aysan jirin wixii maaragtay hadda issoo dhiibahyo haray waa inay dowladda cafiska u fidisay isku soo dhiibaan sidii xasan oo kale iyo xasan daahir awasio ninkii kale oo ceel waaqayaanti dhee lagu qabanhayay sakariye oo kale iyo sidoodoo kale waa inay isku soo dhiibaan oo dowladda markaas ay ku subisaa dibujetin iyo dhaqan celin cabdixakiin maxaa kaaga baxay waad arkaysaa ninka la yidhaahdo cali inuu leeyahay nimankani dhibkii ay geysan lahay waa geysteen marka dowladda ayaa wixii isu soo dhiiba mooyey lalama hadli karuu leeyahay taa maxaad ka leeda aniga wax badan baan ka leeyahay taas sababta ah dowladdu waxaad arag waxaan aragnaa mararka qaarkood gacan bidixayn inay samaynayso mathal yar baan kuusoo qaadahayaa nimankaas nabaddiidka iyo dowladda dhexdooda waxaa ku jira niman kale oo fallaago ah oo kasoo goostay nimankaas oo nabadgelyana aan u arki karin nabadgelyana inaysa sugi karin dowladda soomaaliya nimankaana dib aan u noqon karin rag fara badan oo la yaqaanaa ka mid ah waxaa jirta wax soomaalidu inay daacadda u hadasho dowladda soomaaliyeed ma aha dowlad ay go-aan ka go'do inay wax ka qabtaan arrimaha dhulka soomaaliyeed shisheeyaa ku dhex jira meesha caliw ma kuu muuqataa dowladdu marka fursad inay baylihisay oo dad badan oo kasoo goosanaya ee dhaqdhaqaaqyada al-shabaab oo dowladda kusoo biiri lahaa in la baylihinayo oo fursadaasi ay tahay mid la dayacay dowladda waxqabadkeeda waa corgona oo hadda la dhisay waa dowlad iska tabar yar markay joogto lix biloodba waa la bedelaa sistamkii oo dhan kii kale intuu la qabsan lahaabaa ku adkaanhaya marka anigu waxaan qabaa dowladda hawsha u fidisay wax ka weyn oo nimankaa loo fidin karo oo cafisa ma jiraan baan qabaa aniga cafiska dowladdu waxaan arkaa aniga cafis weyn xataa raggii ay qabteen oo soo dhiibay muqdisho gudaheeda joogaan nabadgelyo fiican ku joogin rag fara badan baa xiran oo nimankaa ka tirsanaa ragguna waa rag soomaaliyeed cadaaladda iyo xaqiiqada in laga tago waa laga fiican yahay bakistan bay nimankanu ka jiraan afghanistan bay ka jiraan nigeria oo maanta waxay ka dhacay aan arkayno in xukunka iska wareejiyaan oo nin muslima lagu wareejiyo si ay nimankaas u baaba'aan yaa maanta jirta xaqiiqada in laga hadlo maraykankiiba wuxuu ogol yahay qadarbu wuxuu uga furay xafiis oo uu leeyahay waxaan la hadlahay afghanistan in la heshiiyaan rabaa waay adigoo soomaali aad ku diidan tahay in nimankan odayaal iyo culummo iyo rag fara badan oo isfahmayaan baa jirteen loo diro wixii xag jir ah markaa ay inta kalena ay meel gooni ah usoo baxdo wixii xag jira markaa go-aankan kale ha laga gaaro kuwa bakistan ka dagaalama ma dilaan hooyooyinka iyo caruuraha iyo iyo dadka martada waxay dilaan nimanka siyaasiyiinta taariikhda mar dib haddii loogu noqdo nimankan waxay reebaan male hoteelada meelaha maaragtay dad iskugu yimaada shaaha ka cabaan meelaha isbitaallada waxay dhaafaanba male anugu waxaan qabaa nimankaas cafiskaas inaan waxaan ahayn loo dhaafin cafiskaas dowladda u fiisay wixii haray waa inu isku soo dhiibaan kuwii kale si fiican baa loola dhaqmay ka tanasula wixii maarata geystay marka hay soo dhiibeen wixii haray anu saasaan qabaa marka nimankii la qalday haddii nabadgelyadooda si fiican loo sibi lahaa oo meel fiican la dejin lahaa oo qofku biniaadamku waa qaldami karaa waana soo noqon karaa nafsada nimanka waxay maanta isku hayaan iyaga dhexdooda haddii aan ogaan lahayn maanta annagaaba wax kala ahaan lahayn sababtoo ah iyagiibaa meelay aadaan garan lahaa waxaana arkaysa hadda xamar muqdisho ka dhacay qaraxyada hoteelada ay gelahay hayaan meelay ku noqdaan ma haystaan meel ay joogaanna ma haystaan oo soomaaliya weligeed way isdagaari jirtay wayna diriiri jirtay colaadna waa la isu qaadi jiray anugu waxaan qabaa geedka hoostiisa nimankan caddaan badan baa la socda annagana waxaa nala socda nimo fara badan oo ajnabi ah oo dana gaara kale waddankii oo annagu aanan ogeyn mararka qaarkood xataa siyaasiyiinta naftirkooda waxay yihiin niman aan ka fikirayn soomaalinimo oo u fikirahaya jeebkooda iyo guryahooda waa tahay cali ow maxaa xalku yahay hala wada hadlo maxaad ku diidanta walaalkay cabdixakiin diinta islaamka qof yaqaana markuu qaldamo ilaahay baa maaragtay noo soo dejiyey iyadiyo maaragtay ilaahay si usoo dejiyey annaga nahagaysa kuwan uu leeyahay waxbay boobeenna ayagan waktigooda laga xisaabtamaya kii waddanka dhaqaalihiisa dhaca waxaa la xisaabtamayo waktiga waxay la tahay xalku nimankan waxa weeye waxa weeye way baabiyeen dadka soomaaliyeed dadka hadday dagaalamhayaan waa inay askarta la dagaalamaan ba ahayd oo xukun iyo wax u bukaan waxay la dagaalamhayaan maatadii soomaaliyeed iyo asaaskii dadka soomaaliyeed bay la dagaalayan ukuntii meesha tiilay yay barakicinhayaan oo laynhayaan oo burburinhayaan xalku waxa weeye dowladda ma waxay u soo dejisay qaabkay u waxaysay ha isku soo dhiibeen dhaqan celin ha loo suubiyo xeryo ha la dejiyo markaas kabacdi soomaa dadkooda ha dhex galan soomaaliyeed cabdixakiin xalku muxuu yahay aniga halka taas mid ka duwan baanu qabaa sababtoo ah nimankan colaada ay annaga noo qabaan waxaa ka daran midda iyagu isku sameeyeen war raggoodii bay dileen nin laba kun saddex kun oo kilomitr boqol kun oo kilomitr kasoo safray oo barnaamijkan aas-aasay bay dileen anu waxaan dhihi lahaa soomaalinimada iyo islaamnimada ayaanan ka tegin dadkan walaaladeen oo ciyaalkeennii aan dhallay weeye ha lala hadlo specially culummada soomaaliyeed oo sheekh nuur baaruud uu ugu horeeyo iyo rag fara badan oo culummo oo waaweyn oo la yaqaano ha loo diro dadkan waa in dadkan ay culummada iyo dadka waxgaradka iyo ugaasada iyadoo dowladdu ay ka madax bannaan tahay in dadkaas loo diro oo la yidhaahdo waxaad haysaan meeshiina ku dejiya soomaali baad tihiin halkaa ku joojiya dagaalka qoryahana iska dhiga aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen cabdixakiim faarax gurey oo ah nin ganacsada iyo cali faarax guuleed oo isaguna siyaasi doodii gaabnayd maanta intaa ah inoo joogto intaynu markale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raalli karo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu u mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo inala socodsiinayo xubinta dooda gaaban weli halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a dhegaystayaal haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaa soo jeedinaya qoraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal allaha u naxariistee maansada timacadde inta aan dhegaysanayo ayaan marmar waxaan isweydiiyaa rag allow waagii uu gabyaagu noolaa ma waxaa jiray hal abuurada soomaalidu maalin ay shirweyne ku kulmeenoo dib u dhaca dadkooda ka sheekaysteen dabadeedna ay u soo baxday in wax badani ay ka hadlaysan yihiin waxaan is idhaahdaa ma maalintaas bay ku heshiiyeen ujeeddooyinka maansada inay kala qaybsadaan ninbana ay mid u xil saaraan markaasoo timacadde la dagaalanka dhaqanka qabyaaladda lagu taalay haddii aysan sidaas ahayn maba ahee maxaa tix walbo uu curiyo looga helaa tuducyo idil oo uu ku haraamayo qabyaaladda iyo foolxumooyinka ay dhasho sida colaadihii ba'naa ee soomaalida ka dhex dhici jiray welina aanay ka waantoobin waan laga dhegaysan mooye dhaaxuu koriyo hoosba ummadda ugu sheegay in kala tagga taagdarrada iyo midnimo la-aanta ay qabyaaladdu hooye u tahay bulshada ku dhaqantaana ay ku qasbanaato inay dadyowga kale ka dambayso hamiga iyo hawada shisheeyaha cadowgeeda ahna ay ugu nuglaato sida gabayadiisa qaarkood laga garan karo wuxuu timacadda dhab u rumaysnaa in qabyaaladdu ay ahayd wixii daraawiish lagu jabiyey ee sayid maxamed lagu majaxaabiyey haddii aysan iyada ahaynna uu ku guulaysan lahaa gumaysigii dhulka soomaalida qabsaday inuu ka eliyo ka hor kun iyo sagaal boqol iyo labaatankii intii aanu dhiman lixdanadii qarnigii aynu soo dhaafnay tixuu tiriyey arrintaasna uu timacadda ku soo qaaday ayuu ku yidhi tirtirsiiyo soomaali waan looga taag heline sayidkii taleex degay markay turinturaynaysay haddaad maalintii taabacdaan tani ma joogteene anaa kaa torroon waa waxau taraqi weydeere tuludgeeda awr hoorsaday bay isugu timaadaane toddobaatan boqol baa ku lumay ma i taqaanaay waan dheg iyo dhugtoona loo dhigine dhaaxuuti macadee colaadaha dhexdeeda soomaalida ka waaniyey dhaaxuu ugu celceliyey haddaan la iska daynin dagaalada toltolka ku saraysan ee dhallinyarada lagu gumaadayo in goor aan fogeyn uu dalkuba bayraha noqon doono oo maalin maalmaha ka mida lagu diimi doono barbaar daafaca dalka u taagan markaasna ay cid waliba soo hawaysan doonto maruu haddaba colaadaha dhexdeeda uu soomaalida ku canaananayay ayuu ku tilmaamay inay tahay ummad waayeelkeeda iyo dhallaankeedu ay isku mid yihiin ummad maalin noolba birta iska aslaysa cadowgeedana xilligii la joogaba ka farxinaysa gabaygan oo kun iyo sagaal boqol iyo lixdanadii uu tiriyey uuna ku soo qaaday boqorkii xabashida ee xaydasanaase lagu magacaabi jiray ayuu qayb ka mid ah wuxuu ku yidhi garaad ma lihid soomaalidaay gebi ahaantaay ee garkunimo caddaadiyo barbaar waa gubbaastira eh ma qabyaaladii lagu gubtaa godadkii loo doontay ma wixii horuu soo gabay bay garabta raadcaysay kanaa guna kanaa goba miyuu gobol ku sheekeeyey gundaha waiswadagoyn jirtay ma isu soo guuxday gabagabaha laysdhigo iyo khalqiga haadku guranayo garnaydka iyo gariirka iyo madfaca garowga eedaamay goldilaaca naagaha ilmaha geesta laga saaray raggii calanka gaarka u ahaa waysagii go-aye gablama xayle baal buu gashaday waana gaamurey garka inuu quseeyaa dhab ah uu gaaray libintiiyeb xutumacadda ku taagi jiray in maruun ay soomaalidu ka mid noqoto ummadaha dhiggeeda ee horu maray si uu taas u gelinsiiyana wuxuu dhowr sheer farta ugu fiiqay dalalka sida wacan looga dhaqan yahay ee waagoodii hore iyoba sidooda saboolka u ahaan jiray hase ahaatee markay midoobeen dhulka ka kacay colaadaha qabyaaladda ku saraysan duul sida soomaalida wanaag biday ma wuu asaagii la tartami karaa ma wuusan nolol wacan gar u yeelan karaa siday timacadda la ahayd waa maya jawaabtu waatuu odhan jiray dowladaha laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaadan jiray qaanse iyo leebe qarfo iyo mar buu seexan jiray qaranqal hoosteedii ha yeeshee quluub wada jirta yaaqaniyo sheekhowe qararaase meel lagu lumay iyo qaylo iyo weerar qoraxdii dhacdaba teenu way kala qaxaysaa kolba wuxuu dhinac wax inaga tusaba markii dambe ayuu isu maleeyey macallin qur-aanka iyo xuruuftiisa ku kalira arday garaadkiisu hooseeyo oo laab wax ceshata aan lahayn ugu dambaystana wuxuu aakhira xumo ugu dadaalwarinayaa soomaali walaalkiisa ninka inta birta u quuday nafta weysiiyey wuxuu yidhi nin qalbiga qur-aanka uu akhriyey qaafdha ku harraadiye kutubaha sidii lagu qararay qiila aakhiro eh qaylkii ka hare waa ninkii qalay walaalkiisa wuxuu timacadda isha ku hayn jiray sida maamulka dowladda loo wada iyo xiriirka madaxda iyo dadweynaha u dhexeeya wuxuu yaabi jiray markuu arko miyiga odayadii caaqilada ka ahaan jiray oo gobonnimadii kadib inta magaalooyinka soo galay howlihii maamulka lagala tashanayo duqowdaas oo qaar ka mid ah xilligii gumaysiga jilibkooda loo caleema saaray ayuu kol walba isweydiin jiray waxa loo baalgelinayo ee horumarka qarannimo ay ka tari karaan wuxuu kaloo la yaabi jiray siday soomaalidu u dhaqangadoontay gaar ahaan markuu arkay nin la daba yaacayo oo xoogaa lacaga oo uu haysta mooye aan waxar jaban lagu aamini karin markaas buu inoogu deeqayaa cashar ay dulucdiisu tahay inta cuqaashaas hore iyo nin hantidihii ay ummadda kolba dhan u yaacinayaan dowladnimo sa loo dhigaa in aanay suuragal ahayn geeraar uu jeer tiriyey ayuu ku soo gebagabeeyey inta reer saxardiid iyo reer sareeye dubeeyi iyo reer samaale tihiine cuqaashii sanqalooc iyo suldaan caarsha ogaa iyo subax kiina casheeyaa idin seexinayaan sallaan aad ka baxdaan sanka meel aad dhigtaan sacabkoo timayeeshiyo saabuun xoor laga waayiyo waa dameer san madow oo sina loo arki maayo oo waanay suuro galeen maalin aan fogeyn aniga oo bartamaha magaalada iska lugeynaya ayaa la ii arooriyey waa intii aan lafagurka maansada timcadda ku howlanaaye waxaan is arkay iyada oo isagii qudhiisu uu ifeer socdo aniguna aan ku leeyahay cabdilaahi suldaanow waagaagii qabiilka suuqyada iyo golayaasha dowladda soomaalidu lama taagnaan jirin dadku waa ka xishoon jiray siyaasiga ku dhaqmaana isaga oo ku adeeganaya ayuu hoos u sheegi jiray haddase waa lagu xaragoodaa waxaa kaa dambeeyey hannaan qabiil ku sarraysanoo kuraasta iyo tagooyinka dowladda lagu qaybsanayo dugaye waxaa hogaamiyeyaasha soomaalida maanta ishor wada rag hannaanka caynkaasa ka laalaada niman ku doodaya inuu yahay midka keliya ee dowlad soomaaliyeed ay ku soo noqon karayso dagaal sokeeyana uu ku baaqan karo maxaad haddaba timo caddow ragga sidaasa ku odhan lahayd ayaan hadalkii ugu soo gebagabeeyey markaas baan riyo maalmeed unbay ahayde waxaan ismoodsiiyey inuu igu leeyahay maanta waxaan ku idhaahdo looma baahna wixii horeen ku idhi ayaa ku filan hadday dhaga u daloolaan ugu celi tixdaydii ahayd haddaan faalka xalay laasimay uu laaxi ku af yeeshay dhaxaha iyo ururkii haddaan eegay labadiiba lugooyada qabyaalada dhigtaa waa lulaan harine ninka maanta liil gelinaya waa mid liitiya dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebaydmo
aad ayuu mahadsan yahay qoraaga axmed faarax cali idaajaah oo nala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a codadka labada fanaan cabdi holan iyo hodan cabdiraxmaan ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo idinkaga imaaneysay laanta afka soomaaliga ee v o a intaan mar kale hawada kusoo noqonayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.